aankeen xuquuqul abnaa i cala alummahaati walaabaa macnaheedun u yahay xaqa ubadku ay ku leeyihiin hooyooyinkood iyo aabayaashood waxaa muxaadarada inoo soo jeedinaya sheekh cabdilaahi xasan xaashi cabdillaahi barbaraawi falyatafadal sheekhu mashkuuran ma'juura الحمد لله رب عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين بإذن الله سبحانه وتعالى waxaa kelimaad aynu iska odhan doonaa mawduuca magaciisu uu yahay xuquuqu alabnaa'i cala alummahaati cala alummahaati waalaabaa xaqa ay ku leeyihiin ubadku aabbayaashood iyo hooyooyinkooda ama labada waalid waxaynu ogsoonahay inay tahay diinta islaamku diin alxuquuq oo shicaarkeedu iyo halkudhageeduba uu yahay fa acti kula dii xaqin xaqah mid kastoo xaq leh xaqiisa sii xuquuqda waxa u weyn xaqa ilaahay subxaanahu watacaala waxaa ku xiga xaqa rasuulka calayhi salaatu wasalaam kadib ayaa waxaa imanaysa xuquuqda kale dadku ay isku leeyihiin sida xuquuqda waalidka iyo xuquuqda ubad ubadka iyo xuquuqda jaarka iyo xuquuqda labada lamaano laftoodu ay isku leeyihiin waxaynu odhan karnaa haddii xuquuqdaa sideeda looga soo baxo bulshada waxaa nolosheedu ay noqonaysaa nolol wanaagsan oo degan oo lagu raysto oo lagu nasto oo aakhirana lagu gaadho ilaahay subxaana watacaala raalli ahaanshihiisa iyo naciimkiisa haddii xuquuqdaa la dayacana bulshada waxay noqonaysaa bulsho furfuran burbur inuu ku dhacana qarka u saaran haddii waddadaasi lagu sii socdo oo laga laaban waayo walihaadaba ilaahay subxaana watacaala in fara badan uu ku sheegay fi lqur'aani alkariim xuquuqda in la ilaaliyo laisku leeyahay oo cid walba xaqeeda la siiyo rasuulkeenuna calayhi salaatu wasalaam uu yihi mid kastoo xaq leh xaqiisa sii sidaasi ayaanu qofku ku noqon karaa addoon ilaahay oo wanaagsan oo cibaad ullahi saalixuun addoomaha ilaahay wanaagsani waa man qaamuu bixaqi illahi wa bixaqi cibaadi illah waa kuwa ka soo baxay xaqa ilaahay subxaana watacaala uu ku leeyahay iyo xaqa addoomaha ilaahay ay ku leeyihiin oo waafajiyey qalbigooda iyo muuqaalkooda guudba ilaahay subxaana watacaala muraadkiisa iyo sida ilaahay uu doonayo raalli uu ka yahay haddaanu usoo noqdo mawduuca ubadku waa nicmo ilaahay nicamkiisa ka mid ah ilaahay baana subxaana watacaala cidda uu doono u hibeeya ilaahayna addoomihiisa waa ugu mano sheegtay nicmadaas waxaana waajiba ilaahay nicamkiisa si in looga mahad noqo sita joogtana ilaahay uu kugu ilaaliyo ta kaa maqanna ilaahay subxaana watacaala uu kugu xaasiliyo ilahay wuxuu yihi isagoo tilmaamaya ubadku inay yihiin hiba min allah hibo ilaahay uu bixiyo yahabu liman yashaau inaasan wayahabu liman yashaau dukuur aw yuzawijuhum dukraana wainaasa wayajcalu man yashaau caqiima kuu doono ilaahay wuxuu siiyaa wuu hibeeyaa hablo kuu doonana inamo kuu doonana wuu isugu daraa kuu doonana ilaahay subxaana watacaala waxa uu ka dhigaa mid aan waxba dhalin waa qeyb ilaahay subxaana watacaala waxaa markaa hadda ay noo tilmaamaysaa laba macno macnaha koowaad oo ah cidda ubad bixisaa inuu yahay ilaahay subxaana watacaala oo cid kale inaan laga dooni karin ama aan la weydiisan karin oo cid kaloo hibeyn kartaa ma jirto mid nool iyo mid dhintay toona iyo arrinta labaad oo ah dee hibadaasi cidda bixisay in looga mahadnaqo cidda bixisayna waa allah subxaana watacaala ilaahay mar kale wuxuu tilmaamay caruurtu inay yihiin quruxda adduunyada almaalu waalbanuunu ziinat alxayaati dunya ilahay wuxuu leeyahy xoolaha iyo ubadku waa qurax quruxda noloshan adduunyo oo bimacnaa marka adduunyo la qiimeynayo waxyaabaha u qiimo badan waa almaalu waalbanuun waa maalka iyo ubadka walihaada ayaa ilaahay waxa uu ku beeray bani aadamka kalgacayl ay u hayaan iyo baholyo ay u bahooliyoobayaan inay ubad yeeshaan ilaahayna subxaana watacaala arrintaa xikmad buu ka leeyahay arrintaas oo ah in nooca bani aadamku adduunyada baaqi uu ku noqdo waayo haddaanu taran jirin dadku waa tafiir go-ayaan oo adduunyadan cid markaa sii joogaysaa ma jirto waxa ilaahay subxaana watacaala qur-aanka in badan uu kaga warramay dareenka noocaasi ee insaanka ku beeran weliba ilaahay uu tilmaamay dadka caadigaa marka la dhaafo ambiyada ilaahay subxaana watacaala iyo dadkii saalixiinta ahaa in dareenka noocaasi ay qabeen ilaahay wuxuu sheegay inay ilaahay ka baryeen ubad ubad oo dhanna maahae ubad wanaagsan xataa arki maysid ambiyada iyo saalixiinta oo ilaahay subxaana watacaala inama u weydiisanaya bal ilaahay ubad un bay weydiistaan saalixiin oo wanaagsan duriya ayiba tafiir wanaagsan ama inama ha noqdaan ama habla ha noqdaan way arrinta muhimki maaha inuu inan noqdo ama inan uu noqdo ee arrinta muhimka waa inuu noqdo saalix qof wanaagsan waxna wanaajinaayo waa inuu noqdo wuxuu ilaahay yihi nabiy llaahi zakariya isagoo inooga warramaayo hunaalika dacaa zakariya rabbah qaala rabbi hablii min ladunka duriyatan ayiba inaka samiicu ducaa nabiy llaahi zakariya ayaa ducaystay wuxuu yihi rabbi waxaad ii hibaysaa ood agtaada iga siisaa tafiir wanaagsan inaka samiicu ducaa waxaa tahay mid ducada aqbalo oo ajiibe samciga halkan bimacna alijaaba ayaa looga jeeda nabiy llaahi ibraahim oo aynu garanayno inuu ahaa abulambiya wa imaamu lmuwaxidiin ayaa isna ducaystay wuxuu yihi rabbi hablii min asaalixiin fabasharnaahu bigulaamin xaliim da buu gaadhay oo ubad la-aan uu ku gaadhay ilaahay buu haddana baryo muu quusano muu odha mar haddaad da-dan gaadhay malaa caruur ma dhali kartid bal ilaahay buu baryay subxaana watacaala waayo ilaahay fadligiisa iyo rabbi subxaana watacaala nicamkiisa lagama quusto marnaba ciduu doona ayaanu ilaahay siiya da-na kuma xidhna sifaad kalena kuma xidhna oo ku saabsan qofka iyo noociyadiisa rabbiyo waxaad ii hibaysaa buu ihi awlaad saalixiina kuwa saalixiinta ka mid noqda ilaahay baa markiiba ducadiisa ajiibay waxaan ugu bushaaraynay bu ihi inan xaliima caqli degenaansho iyo dulqaad ku sifaysan waddadaasi ayay mareen dadka saalixiinta laftooda ilaahay suuradda la dhaha alfurqaan waxaa gabagabadeeda uu kaga warramay sifaad ay leeyihiin dadka wanaagsani sifaadkaasi waxaa ka mid a inay ilaahay ka baryaan inuu u hibeeyo dumar ama xaasas iyo duriyad wanaagsan waladiina yaquuluuna rabbana hab lana min azwaajina wa duriyaatina qurata acyun wajacalna lilmuttaqiina imaama waxaa addoomaha ilaahay wanaagsan kamida kuwa odhanaya rabbiya waxaad nooga dhigtaa dumarka yaga iyo duriyadda yadaba kuwo lagu indhaduugsado bimacnaa laga raalli noqdo wax fiican oo raalli aanu ka noqono aanu ku aragno waxaanaad naga dhigtaa kuwo khayrka lagaga daydo annaga laftooda ilaahuna hagaaji si dumarka iyo caruurtaba annaga aynoogu daydaan oo khayrka aynoogaga daydaan waxaa shakila-aana nolosha wanaagsan ku dhamaystirmi mayso in caruur la helo oo qura bal waxaa nolosha wanaagsani iyo sacaadada aayaadkani ay tilmaamayaan ay dhamaystirmaysaa marka ilmuhu uu noqdo ilmo saalixa oo lafihiisa u hagaagsan waxna hagaajinaya walihaada ayaa sida aayaadka aynu ku aragno aabbayaasha wanaagsanaa ee ambiyadu hormoodka ay u ahaayeen ilaahay subxaana watacaala may weydiisan caruurun bal himadooda iyo yuhuuntoodu waxay gaadhsiisnayd heer ilaahay ay weydiistaan duriyad ku sifaysan salaax iyo baraka manaa wanaagsana wanaag iyo baraka ku tilmaaman oo nabiy llaahi zakariya wuxuu yihi sida ilaahay inooga warramay wa inii khiftu lmawaaliya min waraa'i kanat imra'ati caaqira fahab lii min ladunka waliyan yarisunii wayarisu min ali yacquub wajcalhu rabbi radiya ilahay buu weydiisanayaa bimacnaa cid dhaxasha awlaada ilaahay subxaana watacaala inuu siiyo waxaanu isla markaa ilaahay ka baryayaa ilmaha ilaahay uu siinayaa inuu noqdo mid ilaahay raalli geliyo subxaanahu watacaala isla markaa isaga laftiisana laga raalli noqdo sidaas oo kale ayay ahayd waxa weeyaan ducada nabiyullaahi ibraahimna rabbi hablii min asaalixiin ilaahu caruurun isimu odhan caruur wanaagsan buu ilaahay weydiistay wakadalika addoomaha ilaahay oo wanaagsani caruur quratu cayna oo ilmuhu hadduu si kasta u qurux badan yahay oo uu jismi ahaan u dhamaystiran yahay laakiin akhlaaqdiisa iyo dhaqankiisa iyo qaab nololeedkiisu aanu waalidka raali gelin dee waalidka indhihiisu ku doogsan maayaan waxaa taasi markaa inoo tilmaamaysaa ilmuhu waa nicma sida aynu sheegnay laakiin nicmo qura maaha dhinacna mixna ayuu ka yidhi waa lagu imtixaamayaa qofka inamaa amwaalukum wa awlaadukum fitna ilahay baa yihi subxaana watacaala maalka laydin siiye caruurta laydin siiye labada waa laydinku imtixaamaya waana amaana ilaahay labada waalidu u dhiibtay oo waajib ay tahay inay ka soo baxaan oo amaanadaasi ay ilaaliyaan ilaa allah alihi uu ka qaadanayo ya ayuha aladiina aamanuu quu anfusakum wa ahliikum naara waxa ilaahay subxaana watacaala uu ka dhigay waalidka mid loo xil saaray raacitaanka iyo ilaalinta ubadkiisa waxaa loo diray la raaciyeyna waa la weydiin doonaa weydiintaana abaalmarinaya ka dambayn doonta rasuulkeenu wuxuu uhi kullukum raac wa kullukum mas-uulun can raciyati faalrajulu raacin cala ahli beyti wamas-uulun can raciyati waalmar'atu raaciyatun calaa beyti zawjiha wamas-uulatun can raciyatiha dhammaantiinba waxbaa laydin raacsho laydin dira waana laydin weydiin ninka waxaa la raacshay oo loo xil saaray inuu ilaaliyo cidda gurigiisa ku nool dumar iyo caruur waana la weydiin doonaa gabadhana waxaa loo xil saaray guriga ninkeeda dadka ku nooloo caruurteeda de ay ugu horeyso waana la weydiin doonaa amaanada noocaasiya marka waxaa imtixaanka lagaga gudbi karaa amaanadana lagu gudi karaa in ilaahay lagaga baqdo subxaanahu watacaala kasoo bixitaanka mas-uuliyadda iyo ilaalinta raciyadda iyo dadka layna raacshay iyo guditaanka xuquuqda ilaahay u yeelay ubadka hadda bal xuquuqda wax kamida ayaynu isxusuusinaynaa oo dadku ama ubad bay dhaleen ama ubad bay la nool yihiin amaba se waxa weeyaan waxa ay rajo ka qabaan inay ubad yeeshaan fi lmustaqbal xataa ragga dhalinyarta iyo dumarka dhalinyarta xuquuqda waxaa kamida u horeysa weliba hadalkaasi wuxuu si gaara imika ukhuseeyaa yaanaa cidda weli aan aasaasin gurigii laga rajeynayay ubad waxa ay tahay ama xaqa koowaad uu yahay waa in lagu dadaalo ubadka in ninkuna hooyo wanaagsan marka horeba uu u raadiyo gabadha lafteeduna marka horeba aabbo wanaagsan ay u raadiso waa mid waliba marka hore wuxuu leeyahay ikhtiyaar uu ku dooran karo qofka uu ka rajaynayo ubad inuu udhaxeeyo oo hooyada wanaagsan iyada aabbaha ku kaalmayn karta guditaanka xaqa ubadka iyo tarbiyadayntooda aabbaha wanaagsanina waa sidaas oo kale gaar ahaan hooyada ayaa ama darasada rasmiga ah oo had iyo jeeraale ubadka dhex joogta oo haddii iyadu markaa ay madarasadeeda wanaagsiso dad wanaagsan ay ka soo baxayaan hadday xumaysana dad xuno iyada iyo ummadaba dhiba ay ka soo baxayaan oo waxtira adduunye iyo mid diineetoona aan yeelan walihaada ba ilaahay u amaanay dumarka wanaagsan ee amaanada amaanada iyo kuwa kaleba ka soo baxa faalixaatu qaanitaatun xaafidaatun lilgaybi bima xafida allah dumarka saalixaadkaa sifaadkooda waxaa kamida waa qaanitaat ilaahay ay adeecaanay oo hogaansamaan waa xaafidaadka waxay ilaaliyaan ilaahay subxaana watacaala ciddii uu raacshay iyo guriga uu rabbi subxaana watacaala ku-xigeenka uu uga dhigay marka ninku uu ka maqan yahay gaar ahaan marka ninku uu ka maqan yahay hadday ilaaliso mas-uuliyaadka dee min baabi lawla waxaa taa kasii mudan marka uu joogana inay ilaaliso walihaadaaba ilaahay ragga uu ku dhiirigeliyey manaa gabadha inay iimaan iyo alla kacabsi ay ku doortaan haddaanay gabadha sifaad ka wanaagsan lahayn walow siyaabo kaleba ha u cajabisee ina aanu sifa siyaabaha iyo sifaadka kale aanu ku dooran bu ilahay tilmaamay walaamatun mu'mina khayrun min mushrikatin walow acjabat addoon mu'minada ayaa ka khayr badan mid mushrikada macnaa kaafirada walow taasi ha idinba cajabiso kaafiradaah quruxdeeda maalkeeda reerka ay ka soo jeedo addoontaa mu'minadaabaa dhaanta oo dee iimaanka ayaa nafciga uu leeyahay waxyaabahaasoo dhami aanay udhigmahayn de kaafirada ay kufribay ku beeri doontaa carruurtaada ta fisqiga iyo macsiyada iyo xumaanta ku sifaysanna dee caruurtu wadadeedaasi ayaa sida haalibka ama arrin arrinku sidii u badan yihin ayuunbay mari doonaan laakiin taa muuminada iimaanka iyo alla kacabsiga iyo toosnaanta ayay kaga dayan doonaan walihaada adduunyadu waa mataac waa sahayda qofka musaafirkii uu tunka ku qaatoo kale markuu meel u socdaalayo mataaca ama sahayda waxaa u qiimo badan bu uhi rasuulku calayhi salaatu wasalaam macnaa gabadha wanaagsan addunya mataac wa khayru mataaciha almar'atu saalixa almar'atu saalixa waa ta gudaysa xaqa ilaahay iyo xaqa zawjkeeda ninkeeda iyo xaqa awlaadeeda mid walba xaqla xaqiisa siinaysa bal dadka inta faraha badan bani aadamka inay wax kaydsadaan bay ku dadaalaan waxyaabaha ay kaydsanayaan qiimayntoodana waa ku kala duwan yihin qof dahabka ayaa wax la kaydsado agtiisa ugu qiimo badan qof doolaarka qof alaab kaleo meel la dhigto laakiin rasuulkeenu wuxuu inoo sheegay ninku wuxuu kaydsado uu meel dhigto waxa u wanaagsani inuu yahay gabadh wanaagsan oo khayru maa yaktanizuhu lmaru wa almar'atu saalixa buri rasuulku calayh isalaatu wasalaam qof wuxuu kaydsado waxa u wanaagsan gabadh wanaagsan oo adduunyadiisa iyo diintiisa labadaba kala shaqaysa oo ku garab taagnaata bal waxaabuu rasuulku tilmaamay calayhi salaatu wasalaam shatru diin inay tahay macnaa diinta laba marka loo qaybiyo meel inay tahay ninka gabadh wanaagsan oo xaqii ilaah iyo xaqii khalqigaba garanaysa oo kasoo baxaysa inuu ilaahay ku arzaaqa waa shatru diin bu uhi rasuulku man razaqahu llahu imra'atan saalixa faqad acaanahu calaa shatri diinihi falyataqi illaha fi shatri haani qofka ilaahay gabadh wanaagsan ku arzaaqo wuxuu ilaahay ku kaalmeeyey diintiisa kala badh gaabadha kale ilahay kaga baqdo dabaraan iyo xaakim iyobaa xadiidka wariyey masaladan aynu ka hadlayna si gaara ayaabuu rasuulkeenu calayhi salaatu wasalaam u caddeeyey oo wuxuu yihi xadiidka caaisha ay warinayso ibnu maadi iyo xaakim iyo ay wariyeen takhayaruu linutatikum fankixu ilaa kifaa waankixuu ilayk nudfadiina ama candhuuftiina macnaa meel wanaagsan u doorta oo dadaa kifaa kuf gayaan idin ah dhinac diineed dhinac akhlaaqeed dhinac sharafeed guursada kuwa noocaasana hablihiina u guuriya buri rasuulku calayhi salaatu wasalaam macnaa gabar ka soo jeeda guri diin iyo akhlaaq wanaagsan iyo sharaf lagu yaqaano baadi goobo raadi nin sifaadkaalana inantaada waxa weeyaan si sidaa ayuu leeyahy rasuulkeenu calayhi salaatu wasalaam gabadha xataa kalgacaylka badan ee ninkeeda iyo caruurteedaba jecel in ninku marka horeba uu baadi doono ayuu rasuulkeenu inoo sheegay tazawaju lwaduud alwaluud fain yukafiru bikum alumam rawaha abu daawuud wannasaa'i guursada buuhi rasuulku calayhi salaatu wasalaam gabadha kalgacaylka badan dhasha badan waayo ummadaha ayaanu isu tiro dhiganayna marka ummadaydu inay ummadaha kale ka tiro badata yawma alqiyaama ayaan doonayaa buuri waa dhiirigelin rasuulku calayhi salatu wasalaam uu dhiirigelinayo kasratu nas ubadka faraha badan iyo taranka marka sidee lagu garanayaa gabadhu inay sifaadkaa leedahay waxaa lagu garanayaa yaana waa la hidaraacaya meesha ay kasoo jeeda ayaa la eegaya gabadha markaa aasaaska lagu dooranayo waa inuu diin noqdo iyo in jirkeedu uu bad qabo nafteedu ay bad qabto caqligeedu bad qabo gabadh waxa weyan asal wanaagsan oo sharaf u dhashay ka soo jeeda waa inay noqoto walihaada waa rasuulku markuu tilmaamay afarta arrin ee raggu dumarka ay ku doortaan waxaa si gaara ragga ugu dhiirigeliyey arrinta koowaad ee dumarka ay ku qiimeyn inay noqoto diinta fafar bidati bidaati diin taribat yadaad ka diintale ku guulaysa buri rasuulku calayhi salatu asalaam waayo arrimahan kale oo dhami hadday maal noqoto aada maal ku doorato maalku waa iska bixi karaa haddaad qurux ku doorato quruxda adduunyadu marnaba joogto ma noqoto waxaa shaki la-aana inay isbedelayso haddaad xasab ku dooratana iyo gabadhaasi inay ka dhalatay dad magac iyo sharaf ummadda dhexeeda ku leh dee xasabka laftiisu waa isbedelaa oo imise ayaa dad ahaa muluuk iyo boqoro markii dambe isu bedelay dad dulaysan waxba aan la weydin waxbana aan laga qorin marka waa xaqa koowaad xaqaasi oo ah ikhtiyaar alab aw alum asaalixa lilawlaad xaqa labaad wuxuu yahay marka horeba guriga waa in lagu aasaaso alla kacabsi si gurigaasi u noqdo guri barakaysan oo ubad barakaysan oo wanaagsan ay uga soo baxaan waxaana kamid a khayrka ay tahay guriga in lagu aasaaso loo ilaaliyo marka horeba in ilaahay subxaana watacaala xuskiisa iyo baryo ilaahay la baryo lagu aasaaso habeenka u horeeyo gurigaasi ama gurigalka u dhacayo waxaa rasuulkeenu calayhi salaatu wasalaam ummadiisa uu baray ninku marka u horeysa ee gabadha loo soo geliyo inuu idha allahuma inii asaluka khayraha wa khayra maa jabaltaha calay ilah waxaan ku weydiisanaya khayrkeeda iyo khayrka gabadhan aada ku beertay macnaa dhaqamada waxyaaba aad u dhalisay oo dhan macnaa inay khayr ii yeeshaan baan ku weydiisanaya wa acuudu bika min shariha wa shari maa jabaltaha calay sharkeedaan ilahu kaa magan gelaya iyo sharka waxyaabaha gabadhan aada ku beertay macnaa in ilaahay sharkeedana uu kaa duwo khayrkeedana uu ku siiyo waa albaabka ama miftaaxa koowaad ee caruurta waxa weeyaan aada xaqoodii aada ku bilaabayso wanaagoodiina aada sabab ugu noqonayso wakadalika marka kulanku uu dhacaayo in ilaahay xuskiisa uu ku dhaco bismi illah allahuma janibna shayaan wajanib shayaana maa razaqtana ilahu shaydaanka naga foge waxaad nagu arzaaqdo ubadkaana ilahu shaydaanka ka foge saasuu rasuulkeenuna baro bukhaari muslim ba ay wariyeen haddii sidaa la yidhaahdo oo ilaahay ilma uu qadarana laa yaduruhu shayطaanu abada aw lam yadurahu shayطaanu abada bu rasuul shaydaan weligiiba dhibi maayo macnaa xataa culimada qaarkood waxay dhahan durayn maayo oo haddii aabbuhu uu ducadaasi akriyo iyadoo qalbigiisa ay ka soo gooday waxyaaba in laga aqbalo diidayana uu ka maran yahay macnaa shaydaan sinaba ilmihiisa udhibaatayn maayo diinta ka dhibaatayn maayo oo ilma ilmo diin laawa ah ilmuhu noqon maayo jirkiisana ma dhibaataynayo shaydaan inuu galo ama uu derdaraa dhici mayso bal rasuulkeenu calayhi salaatu wasalaam istacaada billahi min shari lmaniy qofka waxaa laga yaabaa biyaha ilaahay uu ku beeray dee inay sharba ay u leeyihiin walihaada oo sharkoodana ay kamid tahay caruur xumi inay ka beermaan walihaada ba rasuulkeenu calayhi salaatu wasalaam ilaahay uu ka magan geli jiray sharkooda waxaa xuquuqda kamid a caruurtu inta aanay dhalanba in loo duceeyo ee calosha hooyooda ay ku jiraan oo ilaahay la magan geliyo shaydaanka ilaahay laga magan geliyo oo ilaahay wuxuu inoogu sheegay fi lqur'aan alkariim si aynu ugu dayano imra'atu cimraan qolada ama reerkaa loogu magac daray suuradda dhan ee aali cimraan la yidhaahdo ee suuradaha qur-aanka u dhaadheer ku jirta in waxa weeyaan markii ilmo calosheeda uu galay ilmahaasi oo waxa weeyaan inana inay u ducaynaysay isagoo caloosha ku jira wa inii uciiduhaa bika wa duriyataha min ashayطaani arajiim ilaahayow inantan caloosheeda ku jirta iyo xataa dadka ka tafiirmi doonaba shaydaanka aada fogaysadaan kaa magan gelinayo macnaa sharka shaydaanka ilaahw ka ilaali ducadaasina inay joogsato maaha waayo ducooyinka mustajaabka ilaahay uu aqbalo waxaa kamid a ducaa lwaalid liwaladi ducada waalidku u duceeyo ilmihiisa oo hadiyo jeeraale waalidka waa inay afkiisa iyo carabkiisa ay ku badan tahay ducada u ducaynayo caruurtiisa xataa hadday khaldamaan waxyaabaa laynagaga wanaagsayo umadaha qaarkood inagaga wanaagsanyi waxaa kamid a xataa ilmaha haddaad canaananayso duca ku canaano markuu khaldamo aslaxaka allahu yaa waladi waa canaan waana duco ilahay ha ku hagaajiyo ilmahaygo ayaa tiri xataa ilmuhu haddii uu weynaado oo waalidku waa inuu ogaado waxyaabaha u nafciga badan adduunyada intuu joogo ilmuhu ku intifaacayo inay kamid tahay adducaau lahu inuu duceeyo waa inuu ka digtoonaado ilmihiisa inuu habaaro walaa tadcuu calaa anfusikum walaa calaa awlaadikum buri rasuulku calayhi salaatu wasalaam naftiina ha abaarina caruurtiinana ha abaarina waxaa dhici karta inaad la kulanto saacatu ijaaba adigoo habaarkani xanaaqun iyo ilbaxun inuu ka ahaa baa laga yaabaa laakiin waxaa dhici karta albaabada samada oo furan in habaarkaagaasi uu la kulmo deetana ilmihii loo aqbalo oo deeta wixii aad ku habaaraysay uu ku dhaco walihaada baa rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu yihi caruurtiina ha habaarina waxaa kamida xuquuqda ay caruurtu waalidkood ku leeyihiin in magac fiican ilmaha loo doorto waxaa beryahan dambe inagu badan oo berigii hore lagu yaqaanay bulshooyinka acaajimta ah ee luqada carabiga aan waxba ka aqoon in caruurta lagu tisa uun oo loo bixiyo magacan macnihiisa aan la garanahayn oo mujtamacaadka qaarkood sida baakistan oo kale markuu ilmo u dhasho waxa ay furaan un musxafka kitaabka qur-aanka ah dabeetana waa dadka qaarkood yani cilmiga aan lahayn kadib magac kamida magacyada boggaas si ay fureen kaga soo baxay unbay ilmahooda u bixiyaan qaarkood baa carruurtoodii fircoon u bixiyey waayo aayad fircoon ku jiro ayaa meeshii kaga soo baxday qaar baa waxay u bixiyeen carruurtoodii haamaan iyo qaaruud qaar baa jahanamo u bixiyey carruurtoodii iyo saciiro iyo iyagoo macnaheeda aan garanay marka magacaad ilmaha u bixinayso macnihiisa waa inaad garanayso macno wanaagsanna waa inuu leeyihi waayo waxaa rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam inoo tilmaamay magacu qofka bani aadamka inuu raad ku leeyahay magaca qofka loo bixinayo dabcigiisa dhaqankiisa axwaashiisa raad buu ku yeeshaa magaca loo bixinaya walihaada waxaa la gudboon aabbayaasha waayo aabbaha xaqula magac bixinta iyadoo ay habboon tahay inuu hooyadana kala tashado oo magac laisku waafaqsanya loo bixiyo laakiin haddii la isku qabsado waxa arrintaa xaqula aabbaha magacu bixinta ilmaha magaca loo bixinayo hadduu isagu uga tanaasulo ama magaca isku waafaqaan waa halkeeda wey marka waxaa la gudboon inay caruurtooda xaqa u ilaaliyaan oo magac fiican ay u doortaan rasuulkeenuna calayhi salaatu wasalaam wuxuu ahaa mid ku farxa oo cajabgeliyo magac wanaagsan markuu maqlo oo waxa uu leeyahy ibnu cabbaas kana rasuulu llahi yatafaa'al walaa yatatayab rasuulku ilaahay buu wanaag ka rajayn jiray rasuulku calayhi salaatu wasalaam ilaahay buu wanaag ka rajayn jiray waxna ma baasaysan jirin wuxuu maqlo iyo wuxuu arko iyo wuxuu ogaado toona waayo dhibka ilaahay baa keeni kara ilahay baana kor yeeli kara dada ka qaadi kara wa yucjibuhu lismu lxasan magaca wanaagsanna rasuulku waa jeclaa calayhi salaatu wasalaam imaamu axmed baa wariyey qad saxahu lmuxadis axmed shaakir walihaada waxaa kamid ahaa hadyiga rasuulkeena iyo dhaqanka wanaagsane ummadiisa uu baray inuu bedeli jiray magacyada qaarkood oo laga wanaagsayo mid ka wanaagsan uu bedeli jiray saas oo kale magacyada xunna inuu bedeli jiray wuxuu leeyahy abu hurayra ana zaynab kana ismuha bara zaynab oo kamid ahayd umahaat lmuuminiin oo horyihii rasuulka bara ayaa la odhan jiray oo haddii la af soomaaliyo macnaha magacaas uu noqonayo si khayrka badnayd waa magac is-ammaan iyo istaftiyadeyni ay ku jirto faqiila tuzaki nafsaha rasuulkaa lagu yihi nafteeday ammaanaysaa magacaasay la baxay fasamaaha rasuul llahi zaynab magaca rasuulku waa ka bedelo zaynab buu bixi bukhaari muslim baa xadiidka warinaya sidaas oo kale juwayriya sida muslim warinayo markii hore bara ayaa iyada lafteedana la odhan jiray waxaa la odhan jiray gabarh kale caasiya waa magac xun oo wanaagsanayn oo caasiya waa tii dembiga iyo foolxumada samaynaysa ba weyaan macnaha rasuulku magaca waa waa ka bedelay wuxuu ihi anti jamiila caasiye matiida jamiila ayaa markaa saasuu rasuulku u bedeli jiray magacyada xun waxaanu tilmaamay magacyada dadka bani aadamkaa loo bixinayaa inay kala wanaagsan yihiin ilahayna u kala jeceli sida ibnu cumar wariyey rasuulku wuxuu yihi ina axaba asmaa'ikum ila allahi caza wajalla cabdullahi wa cabduraxmaan magacyadiina ilaahay wuxuu ugu jecel yahay cabdullaahi iyo cabduraxmaan waa labada magac ee qur-aanka lagu sheegay anahu kana cabdullah kadalika wa cibaad raxmaan waa labada magac iyadoo ilaahay subxaana watacaala loo tiiriyey waxa weyaan lagu sheegay fi lqur'aan alkariim waana magacyada ugu wanaagsana inamada loo bixiyo marka magacyadaas oo kale inamada in loola baxo ayaa muhim u ah ahlucilmigu haddii kuwaa laftooda aanad u bixinahayn ama hore qaar kale aada ugu bixisay manaa magacyada ilaahay loo addoomeeyey cabdulcaliim cabdulxaliim cabdusamiic cabd kadalika waxa weeyaan albaari cabdulmalik cabduraxiim cabduljabaar magacyada noocaasi waayo addoon ilaahay inuu yahay ayaa ayaa ilmihii lagu tilmaamaya in magacaa nasiib uu ku yeesho ayaa dhici karta macnaa qeyb uu ku yeesho oo addoonnimada ilaahay subxaana watacaala addoon uu yahay si fiican uuga soo baxo haddii markaa aan kaa loo bixinin magacyada ambiyada in loo bixiyo sida ibraahim oo rasuulku calayhi salaatu wasalaam waa kii yidhi wulida liya allaylata walada xalay inan baa ii dhashay wasamaytu bismi abi ibraahim waxaanan u bixiyey magacii aabaha ibraahim de ibraahim buu ka farcanaa rasuulkeenu calayhi salaatu wasalaam duriyadii nabiyllahi ibraahim buu kamid aha magacyada dadka saalixiinta ayaa kusoo xige wanaagsan intaaba haddii laga gudbo magac leh ama xambaarsan sifo wanaagsan oo dee ilmahaasi uu ku sifaysan yahay sida hadduu yahay tusaalahaan mid ay farxadi ka muuqato kale in loo bixiyo farxaan kaa tusaalaan uga dhigayaa kuwa kale ee sifaadka noocaasa xambaarsanina waa lamid dad fara badan way ka gaabiyeen xaqaa caruurtooda ay ku leeyihiin oo ay caruurtooda u bixiyeen magacyo aan banaanayn ama laga wanaagsan yihi waxaan banaanayn in loo bixiyo magac loo addoomiyo cidaan ilaahay ahayn sida cabdirasuul oo kale addoonkii rasuulka ayay noqonaysaa dee ilaahayna rasuulkana addoonu ma aha ilaahay buu addoon u yahay ilmahan waa min cibaadi illah walaysa min cibaadi rasuul ama cabdulkacb oo kale sida dadka qaarkood ay la baxaan ama cabdulnabiy ma banaana waxaa lamida in loo bixiyo magacyada ilaahay u gaarkaa sida allah oo kale iyo alraxmaan iyo magacyada lamida lama bixin karo caruurta magacyada ay leeyihin kufaarta kuwa gaalada ah ee yuhuud iyo kiristaan ee cadowga ilaaha iyo cadowga diinta iyo cadowga ummadda islaamka sida waxa weeyaan george oo kale iyo daysid iyo waxyaabaha la magacyada lamida ee kuwa kufaarta waxa weyan ay leeyihin sida michael iyo waxyaabaha lamida waxaa lamida magacyada tawaaqiida kuwa lagu yaqaano xadka ilahay inay ka gudbaan iyo jabaadirada dulmiga iyo gardarada faraha badan lagu yaqaano sida fircoon iyo hamaan iyo qaaruun iyo casrigeynana dadka qaarkood waxay ammaan moodaan dad dawaaqiid oo caalamka soo maray oo ilaahay diintiisa ka fogaa inay carruurtooda ugu magac daraan sida saddaam imisa inan saddaam la yidhaahdo maanta macnaa hargeysa jooga waktiyada qaarkood oo dhacdooyinka qaarkood ay jireen magacaa lagu rabay iyadoon la eegin ilmahan cidda loogu magac darayo iyo bal sifaadka waxa weeyaan uu leeyahay waxaa lamida magac sababu noqon kara in ilmaha lagu jees-jeeso oo dadku ay ku qoslaan kolley af soomaaliya qaar fara badan baa laga soo helaya waan filayaa magacyo fara badan sida mas oo kale ka hore qof mas loo bixiyey maanaa xanash bay dhahdaan carabtuna iyaga laftooda qaar la baxaayaan xanash ama mas marka war masow kaalay sukriyuu noqonay ma dadkaad qaniintaabaa loodhanaya markuu yariy mabahal baa tahay baa loodhanaya ilmihii ama goodin iyo waxyaabaha lamida magacyada nafuhu ay ka didaan baa lamida oo zawqa iyo dhadhanka wanaagsanaanu aqbalahayn sida ximaar oo kale iyo xarb magac dagaal oo kale waa caadi baa dadkeenu waxa weyan ay ula baxaan dagaal iyo magacyada lamida inuu qofka raad ku yeesho ayaa laga yaabaa oo qof dagaal iyo fitno iyo dhibaato un ka shaqaynaya uu noqdo walihaada markii xagan ninkii la odhan jiray u yimi rasuulka calayhi salaatu wasalaam uhi maxaa lahaa magacaagu uhi xagan waa kii rasuulku uhi anta sahal xasankaa iska da xasan waa adayg waa magac adayg ka turjumaya dabeecad adayg hadal adayg dhibaato akhlaaq adag iska daayo sahal la bax buuli markaasuu uhi laa uqayiru isman samaanihi abi magac aabbahay i bixiyo bedeli maayo buuhi taladii rasuulka calayhi salatu salaam uu qaado markaasaa wuxuu leeyahay saciid ibnu lmusayib oo ninkaasi awow uu ahaay oo ka farcaday fama zaalat alxusunatu fiina macanaa markii dambe dhaqankaas adayga ahi ee magacaasi uu sabab noogu noqday ee rasuulku yihi iska bedela uga u diiday inu iska bedelo macanaa dhaqankaasi nigamuu suulin buu yihi dhaqan wuxuu noqday na lagu yaqaano laakiin saciid ibnu musayab dhaqankii aadkaa ilaahay si kale ayuu ugu bedelay dha ahlulcilmigu taabicigaa fadliga badnaa saxaabada soo gaadhay oo saarat shiddatuhu yanaa fi lqadab lilah waxaa adeegiisu uu noqday inuu ilaahay daraaddii subxaana watacaala u cadhoodo oo in ilaahay xaqiisa meel lagaga dhaco inuu ka dhiibiyo waxa weeyaan uu ka cadhoodo marka waxay taasi tusaale u tahay canaa magacu qofka inuu raad uu ku yeelanayo magacyada macsiyada ka turjumaya sida caasi oo kale iyo baalis saasoo kale in loo bixiyo maaha awlaada iyo magacyada ammaanta faariqa maran ee aan jirin xambaarsan sida muxyidiin isagoo diinna aan noolayn iyo naasiruddiin iyo shihaabuddiin iyo sayfulislaam iyo magacyada waxa weeyaan lamida marka ugu yarta waa makruuh oo imaamu nawowi raximah allahu tacaala dadka qaarkood ay ku naanaysi jireen muxyidiin wuxuu odhan jiray qofka muxyidiin ugu idhaahdo maan saamixin buu odhan jiray manaa waa magac aada iyo aada weyn qofkii diintaba nooleeyey marka waa sifaaniga iga weyn oo aanan qaadi karin sidaas ayaa imaamu nawowi raxmat ullahi tacaala uu odhan jiray waxaa xuquuqda ka mid a xaqa shanaada alcaqiiqa canhu fi lyawm asaabic ilmuhu wuxuu waalidkii xaq ugu leeyahy weliba aabbaha inuu wanqasha uu ka qalo isagoo ilaahay uga uga mahadnaqaaya ilmahan cusuba ilaahay u siiye ilmahaana waxa weeyaan sharfaya oo karaameynaya oo xusaaya walihaada ba rasuulkeenu yihi maca algulaami caqiiqa faahriiquu canhu daman wa amiituu canhu alada bukhaari baa wariyey ilmaha waa in loo wanqalo dhiig manaa baadiya buu leey rasuulku alayh salatu sala manaa neef qala timahana ka xiira waayo timahani caalam kale ayay ka yimaadeen oo caalamka la qabsan maayaan waxaana xataa dhakhaatiirtu tilmaamaan timaha ilmuhu calosha hooyadii uu kala yimi adduunyada uu la yimi haddii loo daayo ilmaha yar waa inuu hadlaha inuuna dhibaata ku hayaan walihada baa diinteenu ay jidayso xadiidka aad ku maqashay maalinta toddobaad in ilmaha timaha laga xiro si tima cusuboo adduunyada la qabsadaa ay ugu soo baxaan wuxuu rasuulkeenu tilmaamay ilmuhu inuu u rahman yahay caqiiqada ama wanqasha kullu gulaamin rahiinatun bicaqiiqati tudbaxu canhu yawma saabici wayuxlaqu ra'suhu wayusama manaa ilmo kastaa wuxuu u rahman yahay wanqashi maalinta toddobaad ayaa sunno ah hadday dhaaftana manaa waktigaa la joogo waa in laga qalo waa xaq waalidka ilmuhu uu ku leeyahay maalintaa toddobaad ayaa timahana laga xiiraya magacana loo bixinaya laakiin isagoon dhalanba magaca waa loo sii bixin karaa sida ilaahay subxana watacaala fi lqur'aan ilkariim uu ku tilmaamay in waxa yaxya ibnu zakariya magaca uu usii bixiyey isagoon dhalanba habeenka uu dhashana waa loo bixin karaa oo cabdillaahi ibnu abi talxa habeenkii uu dhashay ayaa subaxnimadiiba hooyadii walaalkii anas ay u dhiibtay markaasuu ugeeyey rasuulka caleyh salaatu wasalaam si uu rasuulku u barakeeyo oo u taxniikiyo manaa timir uu calaaliyey oo u jilciyey dhan xalaga uu ugu dhejiyey maaha isla subaxa habeenka u dhashay subaxii ka dambeeyeyba wuxuu u bixiyey rasuulku calayhi salatu wasalaam cabdullahi ayuu u bixiyey marka waa loo bixin karaa culimada qaarkoodna waxay yidhahdaan intii aanu dhalaan haddii magac loo sii bixiyo waa halkeeda haddii kalena waxa wanaagsan oo sunnaa maalinta toddobaad in lala sugo xaqiiqada ama wanqashaasi faa'iidooyin badan bay leedahay oo waalidkii de waa cibaado u cibaadaysanaya waa gawrac cibaado ah oo ilaahay subxaana watacaala ugu dhawaanayo dee sunnadii rasuulkana waa la noolaynaya oo qowlan wa ficlan bay rasuulka arrintan uga sugnaatay hadal ahaana ummadiisa loogu dhiirigeliyey ficil ahaana waa sameeyey oo markii xasan uu dhashay xasan ibni cali ibn abi aalib oo inantiisii faatima ay dhashay rasuulkaa u wanqalay markii xusein uu dhashayna sidaas oo kale ta kale fidya ayay u tahay ilmaha fidya lahu min almasaa'ib oo sadaqad la bixinaayo si ilaahay masaa'ibta iyo balaayooyinka ilmaha uu baalmariyo waa duco ilmihii loo ducaynaayo wey dhinac kalena dadka ayay isku xidhaysaa arrintaas oo dadkii marka wanqashaa la sameeyo loo yeedho qaraabadii dadkii ay qofkan saaxiibada ahaayeen jaarkii marka loo yeedho iyo macaariftii ilmahaas wuxuu noqonayaa ilmo makaano iyo doos wanaagsan kule mujtamaca dhexdiisa bal ilmaaga wanqashiisii cuntay ka waran soo qalbigaaga meel ku yeelan maayo laa shaka qalbigaaga meel buu ku yeelanaya aa dadku inay isku dhawaadaan oo isku xidhmaan oo isticlaadaan ayaa arrintaas sabab ay u noqonaysa xaqa lixaad wuxuu yahay waa alkhitaan waa ilmaha in la gudo inamaya hadlaba waana min sunan ilfitra bimacnaa khilqada ama abuurka qofka dhamayska tiran ayay kamid tahay qofkana khilqadiisu dhamaystirmi maysa iyo abuurkiisu ilaa khitaanka loo sameeyo inuu min sunan alfitra uu kamid yahayna rasuulkeena inoo sheegay calayh salaatu wasalaam xadiidka abu hureyre bukhaariyo muslim baa warinaya waxaanu kamid ahaa min milati nabiy llaahi ibraahim diintii nebi ibraahim oo nabiy llaahi ibraahim isaga laftiisa ayaa arrintaa isku sameeyey sida xadiidka bukhaari warinayo kusoo aroortay waxaana ilaahay rasuulkeena u waxyooday inuu nebi ibraahim ku daydo uma awxaynaa ilayka an ittabic milata ibraahima xaniifa waxaanu ku waxyoonay nebi ibraahim miladiisii iyo diintiisii raac marka waxyaabaha rasuulkeena caleyhi salaatu wasalaam uu ku raacay ee ummadiisana u jideeyaba arrintan ay kamid tahay waajib bay ragga ay ku tahay waayo tahaaro u dhamaystirmi mayso ilaa la sameeyo dumarka marka la eegana waa shay sunno ah weyi haddii waxaama xaalad waajibisaa aanay keensan marka jawiga iyo cimilada lagu nool yahay waxa weeyaan la eego sida ahlucilmiga qaarkood ay yidhahdeen khitaanka markaaynu ka hadlaynaana waa ka sharciga macnaa waa ka diintu ay jidaysay maaha ka dadku ay caadaysteen ee dhaqan ay ka dhigteen waanay la dagaalamaan kuwa kufaarta ahay khitaanka dadka muslimiinta waa kala dagaalamaan oo kii dadku ay caadaysteene khaldanaa iyo kii sharciga ahaba inay isku daraan bay ku dadaalaan waayo waxay ogyihin faa'iidada iyo qiimaha umma alislaamiya uu ugu fadhiyo iyo inay tahay shicaaraadka iyo calaamadaha ummadaha kale ay kaga soocan tahay faa'iidooyin badan buu leeyahay oo ay kamid tahay faa'iidooyin diini ah oo waa shicaaru lislaam waa calaamad islaamka lagu garto oo muslimku ummadaha kale uu kaga soocno waana iqraar bilcubuudiya qofkii oo qirsan in ilaahay addoon u yihi oo ilahay baa idhi jik jidhkaaga wax ka jar markaasuu jirkiisii wax ka jaray isagoo ilahay u hogaansamayo subxana watacala waana saamu lilcifa dhowrsoonida xumaanta laga dhowrsoonaadana sababbu u yahay dhinac kale haddii laga eegana fawaaid sixi ama xagga caafimaadkana waa leeyi xanuuno halisa ayaa jira oo ku dhaca ummadaha aan lahayn waxa weeyaan sunnada noocan ah nadaafad ayaa qofka saasoo kale sabab ugu noqonaya xaqa in caruurta loo ilaaliyo weliba ilmuhu intuu yar yahay waayo waa dhibaato sugaysa marka uu yar yahay waxba ma dareemayo laakiin haddii lala sugo isna uu dareensay in hawshaasi sugayso warwar ba arrintaasi ay ku dhalinaysa arrinta toddobaad waa alradaaca waa nuujinta waa xaq ilmuhu hooyadii xaq uu ugu leeyahay inay nuujiso waajib waxa ku ah hooyada inay ilmaha nuujiso ilaahay baa yihi waalwaalidaatu yurdicna awlaadahuna xawleyni kaamileyn hooyooyinku ha nuujiyaan waa khabar bimacnaa amar wey hooyooyinku ha nuujiyaan caruurtooda laba sanadood oo dhamaystira waa radaacat alkaamila hadday hooyadu ilmaheeda u diido naaskeeda oo caanaha ilaahay halkaa u geliyey ay ka hor istaagto iyadoo wax cudurdaari haba yaraatay aanu jirin oo caafimaad darayadii ma hayso caana la-aani ma hayso laakiin waxaa laga yaabaa inay leedahay sida dumarka qaarkood ay ku marmarsoodaan wuu gaboojinaya waxaasoo kale cudurdaar maaha hadday markaa cudurdaar la-aan caanaha ilaahay subxaana watacaala uu yihi ilmaha si ay u diido gabadhaasi gabadh dambaabta bay noqonaysa ilaahay cadaabkiisana halisu ah waxaa ku soo arooray xadiidka ibnu maaja uu warinaayo rasuulkeena caleyhi salaatu wasalaam habeenkii la kaxeeyey labada malag ay kaxeeyeen waxyaaba badan la soo tusay wuxuu yihi fan faintalaqa bi faidaa ana binisaain tanhashu fadyahuna alxayaat malagiiba ay kaxeeyey deetana waxaan kusoo baxay dumar ay abeesooyin iyo masas waaweyne naasaha ay ka cunayaan raaytu maa baalu haaulaa waxau ihi kuwani maxay ahaayeen qaala haaulaai yamnacna awlaadahuna albaanahuna kuwani caruurtooda ayay u diidaan caanahooda taas ayaa lagu cadaabaya markii ilmihii naaskii a u diiday waxaa lagu abaalmariyey naaska inuu mastaqo walciyaadu billah ama adeesa waxa weeyaan ay jiqdo ilmaheeda aan waxba yeelayn ee aan qaniinahayn an sumaynahayn markii ay u diiday waxaana ilaahay subxaana watacaala uu u waajibiyey in ilmaha la nuujiyo manaa faa'iidada caanaha hooyada ilmaha u leeyihiin wax meeshooda u geli karaa ma jiro ilahay baa kitaabkiisa ku sheegay rasuulkeena caleyh salaatu wasalaam axaadiisa u kaga hadlay waad maqasheen iminkana idaacadaha ka maqalaa iyo jaraa'idka iyo warbixinada caafimaadka ku saabsan iyadoo aada dumarka loogu dhiirigelinayo inay caruurta masaasada ka daayaan oo ay siiyaan naaska ay siiyaan caanaha ay siiyaan ilaahay subxana watacaala ugu abuuray macanaa inagu haddaynu nahay muslimiin waa arrin diiniyan aynu u caqiidaysannahay waa in arrintaasi ay noqoto oo gabadhu ilaahay ay ugu dhowaanayso oo ay aaminsan tahay inay gudanayso waajib ilaahay uu saaray waalwaalidaatu yurdicna awlaadahuna xawleyni kaamileyn arrinta sideedaad waa xaqa caruurtu ay ku leeyihiin waalidkood waa annafaqatu calayhi waa in caruurta waalidka waliba aabbuhu uu noqdo mid beeliya ilaahay baa taasi ku waajibiyey waxaanu rasuulkeenu yihi kafaa bilmari isman an yubayica man yaquut qofka waxaa dembi ugu filan ninka dembi kaleba haddaanu samayn lahayn dembi lagu cadaabo waxa ugu filan inuu dayaco cidda uu quudiyo ama inuu quudiyo haddii ay ku waajibtay imaam muslim baa xadiidka warinaya marka waa waajib saaro weeye ilaahay subxaana watacaala uu ku waajibiyey an yasca wayakid inuu u saciyo oo u dhaqaaqo oo u hawshoodo u dhibaatoodo siduu caruurtiisa gaatada iyo darxumada uga ilaalin lahaa waana xaq aynu odhan karno in fara badan oo kamida raggu maanta way daya xaq aynu odhan karno in fara badan oo kamida raggu maanta way dayace oo kaalintoodii waxaa galay dumar aan geli karin oo waxaana dumarka arrintaasi dhibaata ayay ku tahay ilaahay subxaana watacaala guriga gudihiisa in iyagu reerka ay ka dhisaan ayaa rabbi subxaana watacaala u abuuray ragguna dabadda ay kasoo shaqeeyaan sidaasi ayaanu qoysku ku dhamaystirmaya laakiin haddii miisaanku xagga kale uu isu rago oo ninkiina uu noqdo guri jiif gabadhiina ay noqoto ta iyadu shaarica u baxaysa waxaa dhacaysa inaanay soo hoyn karin dee intii ninku uu soo hoynayey ama aanay ugu dulqaadan karin hawshaas sida ninku ugu dulqaadanayo waxaana dhacaysa tarbiyadii awlaadeedu ay ka sugayeen xagga gurigu inay dayacanto markaa reerkuu noqdo reer dhinac walba ka dayacan adduunya ahaan iyo tarbiye ahaan iyo diin ahaan iyo dhaqan ahaan iyo dhinac walba masina maanta aad bay dadkeena ay uga dhex muuqata raggu waa inay ilaahay ka baqdaan oo xaqaas waxa weyaan ay ka soo baxaan waa inay ogaadaan iyadoo arrintaasi waajiba haddana inay tahay yani arrin ajar weyn ay keenayaan oo rasuulku wuxuu ihi afdalu dinaarin yunfiquhu rajul dinaaru yunfiquhu calaa ciyaali rawahu muslim yacanaa shilin ninku uu bixiyo waxaa u fadli badan oo wanaagsan ka uu siiyo cidda uu beeliyo yacanaa reerkiisa iyo caruurtiisa haddii xataa gabadha lafteedu ay xoola haysato caruurteeda ay siiso ajar bay keenaysa oo umu salama oo ninkeeda uu dhintay caruur horena lahayd ayaa rasuulka calayhi salaatu wasalaam waxa ay weydiisay caruurtayda kulliba waxbaan siinaya de waa caruurtayda ka adkaysan maayeen oo kulliba waan siinayaae laakiin ajar ma ka helaya markaasuu rasuulku laka fiihim ajrun ma anfaqta calayh intaad wax siisada afka wax u geliso ajar baad ka helaysa bukhaari iyo muslim baa warinaya marka xaqaana in laga soo baxo weeye oo aada buu u dayacan yahay nin waliba inta taagtiisa sida ilaahay subxaana watacaala uu faray waajibka inuu guto waa inuu ku dadaalo isagoo weliba aanay arrintaasi ku kalifahayn xaaraan ragga qaarkood oo xaaraan ka shaqeeya marka la idhaa maxaa idinku kalifahaya waxay jawaabtooda noqonaysaa carruurtii maxaa siiya caruurta ilaahay baa arsaaqadooda qoray adigu meel xalaala ka raadi ilaahay baa kuu sakhiri doona meel xaaraana ha ka raadin ogowna bimacnaa intii ilaahay subxaana watacaala idiin qadaray ayuunbaad cunaysaan ee waddada aada u maraysa raadinteeda hagaaji siduu rasuulku calayhi salaatu wasalaam ittaqu llaha waajminuu fi alab ilaahay ka baqda oo qaabkaad risqiga u raadinaysaan wanaajiya xaqa sagaalaad waa alcadlu baynahum waa caruurta in loo cadaalad sameeyo samada iyo dhulkuba cadaalad bay ku taagan yihin cadaalad haddii la waayo caalamkani waa burburaya oo taagnaan maayo axwaasha dadkuna toosnaan mayso ilaa bilcadl cadaalad inay ku wada noolaadaan mooyaane cadaaladana macnaheedu maaha sinaasho bal laba shay ayaa xaaladaha qaarkood simitaanka la simaa xaqdarro u noqon karaa cadaaladdu waa mid walba xaqiisa in la siiyo ama ha u yaraado ama ha u badnaado ama kuwa kale ha ula sinaado ama ha ka hooseeyo ama ha ka badnaado waa ictaau kulli dii xaqin xaq mid walba xaqiisa in la siiyo xuquuqda marka caruurta waxaa kamid ah alcadlu baynahum in loo cadaalad sameeyo haddii wax la siinayo hadaad hadiyad u keenayso hadaad wax u hibeynayso waa xoolahaagii waana caruurtaadii cidaad keenaysa marka hadday baahida u baahayeen ay ka siman yihiin siintana waa inaad ka sinto haddii midkood baahi dheeraada uu qabo ana laguma laha kuwa kalena si hadduu midkood xanuunsado maxaad dhakhtar baad geen kartaa lacag baad ku bixin kartaa kii caafimaadka qabay inaad siiso intii kan aad ku bixiso in lag waajib kugumaha waa xaajo iyo baahi u dheeri haddii midkood waa rado ama uu cagaago nar iyo kawaad u iibin kartaa kuwa kale hadday haystaan inaad iyagana u iibisaa waajib maaha wa calaa xasabi xaajatihi marba baahidoodu say tahay waad xusiinaysa laakiin arrinta ay si siman si isku mid a ay ugu baahan yihiin uma kala badin karti si siman waa inaad usiiso mid inaad siiso midna aad qaliso xaaraan bay kaa tahay inaad mid u buriso aad u badiso midna aad u yaraysaana xaaraan bay kaa tahay xataa umuurta macnawiga ee xagga dareenka la xidhiidha waa in caruurta laga simo sida kalgacaylka iyo maxabada caruurtaada aada u muujinayso iyo raadka arrintaa ka dhalanaya dee soo dhaweynto kale caruurtaada midna aad soo dhawaysato dhinacaaga aad soo fadhiisto midna aad tiraa hay soo dhawaana halkaa fadhiiso waa cadaaladdarra wey xataa dhunkashada taqbiir haddaad midna labada dhababa ka dhunkanto markastood guriga soo gasho midna aanad waxa weyaan uba dhawaan waxa weyaan cadaaladdarra wey xataa tabasumka dhoola cadaynta haddaad midna weji furfuraan oo dhoola cadayn ay ka muuqatayo farxad aad ku qaadisho caruurtaadi midna weji macbuusa oo xidhxidhan oo cadho iyo canaan ay ka muuqato waa cadaaladdarra weyaan arrintaa lafteeda waxaa laga yaaba waalidka qaarkood inay yidhaahdaan sida ii yihiin un baan u noqonaya oo ka si fiican ila dhaqma ila dhaqmana waan u badinayaa macnaa maal iyo xagga la dhaqanka wanaagsan marka kalena waan intuu iga jaray baan ka jaraya la adigana xaq baa ku saaran iyagana xaq baa saaran hadday iyagu xaqii ka soo bixi waayaan taasi adiga kuu sharci garayn mayso inaad xaqoodii kasoo bixi weydo adigana xaqaaga ilahay waa kaala xisaabtamaya xaqa lagu saaray caruurtaada kugu leeyihiin iyagana xaqa aad ku leedahay ilahay baa subxana watacaala kala xisaabtamaya xaqaagi oo ay dayaceen sabab u noqon mayso in adiguna xaqoodii aada dayacdo labadiinuba aatimiin iyo dembiilayaal iyo kuwo xuquuq dayaca ayaad noqonaysaa nucmaan ibnu bashiir wuxuu leeyahay aabihii bashiir wuxuu ahaa nin caruur badan leh oo sida xadiidka ka muuqata yanaa dhowr dumarina ay udhexeen qaala acطaanii abi caiya faqaalat camra bintu rawaxa laa arbaa xataa tushhida rasuula allah aabbahay baa isiiyey buu yihi xoolo dabeetana hooyadii ayaa waxay tidhi manaa sida hadalkeeda ka muuqata hadhowba bahaha kale inankaygan ay ku qabsanayaane manaa rasuulka markhaati uga dhig inuu inankaygu xoolaha gooni u leeyahay oo aad siisay dabeetna rasuulka ayuu utago wuxuui innii acaytu ibnii min camra binta rawaxa catiya fa amaratnii an ushidaka ya rasuul allah inankaygii gabadha camra la yidhaahdaa i dhashay ayaan siiyey xoolo dabeetana waxay amartay oo ay igu kaliftay inaan adiga markhaati kaaga dhigo deeta rasuulku calayhi salaatu wasalaam su-aal buu weydiiyey wuxuu hi actayta saa'ira waladika mila haada caruurtaada kale intaasoo kale miyaad siisay qaala la wuxuu hi maya qaala fattaquu llaha wacdiluu bayna awlaadikum rasuulku wuxu hi ilaahay ka baqda yaana waa arrin ilaahay idinku waajibiye carruurtiina inad u cadaalad samaysaa ee waajibkaa ka soo baxay oo carruurtiina u cadaalad sameeya qaala farajaca faradda caiyatahu rawahu bukhaari wa muslim saasay saxaabadu ahayn kuwa u hogaansanaa amarka ilahi iyo amarka rasuulka gurigiibuu markiiba kusoo noqday inankii xoolihii uu siiyey buu ka soo celiyey wuxuui mar hadday cadaalad darratoo dulmi ay tahay iska soo celi siin la-aanta aad ka sinaataane mar haddaanan idinka simin siintii waxaa xadiidka riwaayadkiisa qaar ku timi ayasuruka an yakunuu ilayka fi lbiri sawa ma ku farxaysaa aabbihii buu rasuulku la hadlaya inay xagga samafalka kaaga sinaadaan dhammaantoodba dee ay kuu samafalaan qaala balaa xudha ha dhammaantoodba inay samafalaan baan jecela oo xaqayga ay ka soo baxaan qaala falaa idan mar haddaad saa jecesha aad ma sidan ha samayn buri rasuulku calayhi isalaatu wasalaam waa dulmiga ka ilaali carruurtaada inay jawr iyo xaqdarro tahayba rasuulku sheegay laa tushidnii calaa jawr arrintaas waa dulmiye anigu dulmi markhaati ka noqon maaye arrintaa markhaati hayga dhigin buri rasuulku calayhi isalaatu wasalaam waxaana uu rasuulkeenu ammaanay oo uu tilmaamay minbaro iyo kursiyo nuur ka samaysan inay ilaahay agtiisa ku fadhiyaan yowma alqiyaama kuwa cadaalad sameeya xataa markay soo gaadho macnaa ninka qoyskiisa iyo caruurtiisa ina almuqsitiina cinda allahi calaa manaabira min nuur can yamiini araxmani caza wajal wakiltaa yadayhi yamiin kuwa cadaaladda sameeya min barro nuur ka samaysan qurux iyo dhalaal leh oo ay ku fadhiyaan oo dadkao dhami ay soo arkayaan oo ay jamanayaan ay leeyihin masha allah de nicmada ninkaas uu gaadhay eega ayay ku fadhiyaan maalinta qiyaama waa can yamiin raxmaan wakiltaa yadayhi yamiin muqsidiintu haddaba waayo hum aladiina yacdiluuna fii xukmihim waa kuwa cadaalad samaynaya hadday wax cid kale xukumaan wa ahlihim reerahooda oo cadaalad samaynaya iyo caruurtooda iyo qoysaskooda wamaa wullu iyo wax kasta oo mas-uuliyadiisa la saaray muslim baa xadiidka warinaya xaqa tobnaad wuxuu yahay waa caruurta in la tarbiyadeeyo manaa tarbiya diiniya waalidku yaanu moodin waajibka caruurta ka saaran inuu yahay oo qura in caruurta cunto iyo sharaab la siiyo dhar las loo geliyo laradbeel tiro oo intaa yare adduunyada muuqatee la dhaafayo qura yaanay moodin waajibka saaran inuu yahay bal alwaajib acdam min hada almas-uuliyatu akbar min dalik waajibku intaa waa ka waya mas-uuliyaduna intaa waa ka ballaaran tahay waajib diiniya caruurta inaga saaran inaad jirkooda koriso iyo inaad ruuxdooda korisood ilaahay waxyigiisa ku quudiso waxyiga ilaahay subxana watacala oo qur-aanka iyo xadiidka rasuulka ah oo aada ilaahay diintiisa ku tarbiyadayso labada waxa waajibsanta dambe haddaad waxba u weydo oo gaajo waxa weeyaan uu dhinto adoo waxba u waayay ilaahay subxana watacaala kuu qabsan maayo laakiin de umaad waa inaad wanaagga aada farto wax kharash kaa gelaya maaha xumaanta ka reebto oo tarbiyo fiican aad tarbiyadayso marka caruurta waa in la baro iimaanka iyo tawxiid waa in lagu tarbiyadeeyo ilaahay rumayntiisa subxana watacaala oo ibnulqayim kitaabka tuxfat lmawduud waxa uu ku tilmaamaa ilmuhu markuu bilaabo inuu hadalka barto in markiiba afka loogu rido magaca ilaahay subxana watacaala oo la baro kalimaadka allah magaca ilaahay subxana watacaala la qabadsiiyo haddaba markii uu bilaabo inuu hadlaba tawxiidka keliya inta ilahay qalbigiisa ilaahay lagu xidho oo la baro isagoo yarba inuu ilaahay yahay ka waxtarka iyo waxyeeladaba haya in la baro inuu mar allaala markay dhibaata la soo daristo ilaahay uu baryo subxana watacaala hadduu kaalmo doonayo ilahay uu kaalmayso hadduu de u baahdo cid inuu xaweydiisto ciddaas inay ilahay noqoto subxana watacaala waana sida ambiyada ilahay dadka saalixiinta ay samayn jireen oo ilahay wuxuu ka warramay luqmaan inuu inankiisii siiye dardaarano aada u qiimo badan oo ugu horeeyo dardaaranka uu yidhi yaa bunaya laa tushrik billaah ina shirka la dulmun cadiim manaa inankaygi oo shirkiga iska ilaali inaad xaqii ilahay cid kala siiso ad ilahay cid ku ladho ad la barido ma aad la magan gasho ma cibaadaadkii cid aan ilahay inaad u leexiso waa gardarro iyo xaqdarro weyn shirkigu waa xaqii ilahay cid kale la siiyo haddaad bani aadam xaqiisa cid kala siiso ayaad garanaysaa inay ta dulmi iyo xaq daro maxaad umalaynaysaa xaqi ilahi subxana watacaala oo cid kale aada siisay nabiyuna maxamed caleyhi salaatu wasalaam isla sidaas ayuu u tarbiyadeeyey caruurtii gaaraan kuway qaraabada ahaayeen oo inankii yaraa ibnu cabaas oo marka inan yar ahaa rasuulka in adeerkii ruma waa kii ku lahaa yaa ghulaam ini ucallimuka kalimaat inanka yar waxaan ku barayaa kalimaat ixfad illaha taxfad yaxfad ilaahay xaqiisa iyo xuduuddiisa ilaali ilahay baa ku ilaalin doone waa ilmo yar ilahay baa lagu xidhaya subxana watacaala waxaa la barayaa taqwada iyo alla kacabsiga isagoo yar ixfad illaha tajidu tujaahak idaa saalta fas'al illah haddaad cid wax weydiisanaysa ilahay weydiiso waida stacanta fastacin billah haddaad kaalmo doonaysa ilahay kaalmayso xataa waxaa la barayaa alqada walqadar wax ilaahay uu qadaro mooy wax kale caalamka inaana ka dhacahayn waxaad ogaataa hadii dadkao dham isu yimaadaan si ay wax kuugu taraan waxba kuguma tari karaan haddaanu ilaahay kuu qadarin hadday dadkao dham isu yimaadaan si ay waxyeelo kugu geystaan dhib kuma geysan karaan haddaanu ilaahay subxana watacaala aanu kuu qadarin manaa rasuulku alcaqiida saxiixa ayuu ku tarbiyadaynaya hablihii yaryaraa ee rasuulka agtiisa ka yihi wa fiina nabiyun yaclamu maa fii kadin iyagoo iska geelaanaya waxaana ag jooga rasuul waxa berri dhici doona og waa iska geeraarayeen rasuulkuma wana iska dhawaa hablo yaroo iska geeraaraya oo iska ciyaarayeen rasuulku wuxu uhi daci hada jooji hadalkaa laa yaclamu algayba ila allah waxa maqan ilaaha ayuunba og rasuul iyo cid kala toona ma oga waxa maqana berritoola dhici doona rasuulku intii looga waxyooday ayuunbu qaybka koobi laakiin inaan ilaahay aanu u sheegin oona u waxyoon ma oga oo sifada alcilmu bilgayb waa sifo ilaahay subxana watacaala u gaara sidaasoo kale caruurta waa in lagu tarbiyadayo cibaadada iyagoo yaryar salaada oo sida caruurta loo tarbiyadeynayana waxaa u qiimo badan atarbiyatu bilqudwa inuu waalidku isagu u noqdo ilmihii qudwa mid ilmuhu wanaagga uu kaga daydo haddaad ilmihi si kasta wax ugu sheegto ood geyso madarasad qur-aanka lagu baro diinta loogu dhigo laakiin adigii uu kaa arkayo wax xun oo khilaafsan wanaaggan uu madarasada iyo masaajidkaiyo uu ku arko dee raad ku yeelan maayan waxaas adigiiba wixii lacagta aad ka bixinaysay haddana gurigii kaga masaxaya salaad baa ilmihii loo soo dhigay adigii baan tukan aduu kugu dayanaya macalinkii adiga adiga ayaa ku raad badan adiga ayaanu ilmuhu ku dayasho badan yihi marka atarbiya bilqudwa wax ka wanaagsani ma jiro inaad horta adigu ishagaajiso si caruurtaaduna ay kugu daydaan yaana wa waa wax aada looga xumaado waana nasiib daro inay waalidkeena in ba badanoo kamid a ay la jeceyeen caruurtooda wanaag oo inankooda yaro sigaar cabaya hadday arkaan waxaa laga yaaba inay uleeyaan ama ay karbaashaan ama ay dilaan laakiin isagiiba ku hor cabaaya ish buu ku odhanaya ilmihiisa yar hadduu afka haash gashado isagiina wuu cabaya ilaa naloo sheegay qaarkood inay yidhaahdeen markii la yihi ishta iska tuur waa ishtii aabba ay yidhaahdeen ile aabbahooda waxaa cabayo afka ku haya ayaa arkeen ilmihii markuu arka aabbihii oon tukanayn aabbihii oon masaajidka tegahayn aabbihii oon qur-aan akhrisanahayn aabbihii oon ilaahay xusahayn aabbihii oo diinta ilaahay ka sii jeeda oo ahlu diin ahlu masjid aan ahayn aabbihii oo waxun ku hadlaaya waxun dhegaysanaya waxun daawanaya maxaad ka sugaysaa ilmaha yar waddada aabbihii ayuunbuu maraya iyo waddada hooyadii ayuunbuu ilmahaasi maraya marka inaad jeclaato ilmahaagi inuu hagaago adna aada xumaataa isma qabanayso horta adigu lafahaaga hagaaji si ilmuhu wanaagga uu kaaga daydo oo mid toosan cibaada tawxiid ahaan iyo cibaada ahaan iyo dhaqan ahaan adigu waxa weeyaan noqo salaada carruurta waa in lagu tarbiyadeeyo muruu awlaadakum bisalaa wahum abnaau sabci min rasuul toddoba jir markay yihiin salaada bara dadkeena waxa dhaqan waxa qofka yaro tukanaya in lala yaababa oo la war ka naartii daaqadee baa laga tusay waa buu yar yahay be arrintu ma aha naar waa waajib sharciya wey oo ilaahay subxaana watacaala uu saaray qofku markuu qaan gaadho inta aanu qaan gaadhona waajibku waalidku saariy toddoba jir markuu gaadho rasuulku wuxuu ku leeyahay far inuu tukado ku dili mayso laakiin salaada tuko aabba salaada tuko hooyo salaada tuko waa tadriib waa la laylaya waxaynu ogsoonnahay manaa awrtu goormay hayi noqotaa marka hore in la layliyo soo maaha intaa kadib baa hayin si fiican looloo raran kara ay noqoto marka ilmuhu intuu yarya waa in la layliyo cibaadadan lagu layliyo oo lagu tababaro si hadhow toolo u noqdo mid cibaadada ku barbaarayoo wanaaggaa la qabsaday oo nafdiisuba wanaaggan ay ku farxayso ay jeclaysanayso oo inay cidi u tilmaanto o inay cidi ku khasabtaba aan u baahnayn marka hadhow toole isagoo weyn intaad odhan lahayd war salaada tuko isagoo qalloocday oo loox qallalay noqday inta curdinka uu yahay uu jilicsan yahay inaad toosiso ku dadaal wadribuuhum calayha wahum abnaau cashar toban jir markay gaadhaan ku garaaca salaad la-aanta buu lehy rasuulku alayh isalaatu wasalaam manaa aad bay maanta u yaryihiin dad carruurtooda salaad la-aan ku garaacaya waxyaabo kale inay ku garaacaan waa laga yaaba oo aan macno lahayn oo salaad aan la garab dhigi karin oo salaadda waa rukunkii labaad ee min arkaani lislaam soonka waa in saasoo kale lagu tababaro oo rubayc bintu mucawid waxay leedahay kunaa nasuumu yowma caashuuraa wa nusawimu sikaarana yowma caashuuraa oo intaan soomka rabadaan la waajibin waajib ahaa waanu soomi jirnay maana carruurteeda yarna waanu soomin jirnay waa kuwa yaryar waxaanan u samayn jirnay wax yaroo ay ku ciyaaraan oo marka ay ooyaan in raashin ay ooyaan ayaanu ku maaweelin jirnay ilaa gobolka uu ka dhacaayo maanaa cibaadada ayaa carruurta yaryar lagu tababaraya aadaabta iyo akhlaaqda wanaagsan carruurta waa in lagu tababaro hadday noqoto sida aadaabta raashinka loo cuno camr ibn abi salm wuxuu ahaa ilmo yar oo hooyade ee rasuulka calayhi salaatu wasalaam u dhaxday oo rasuulka la noolaa wuxuu ihi kuntu gulaama fii xijri nabiy calayhi salaatu wasalaam wa kaanat yadii tatiishu fi sax waxaan ahaa inan yar oo rasuulka dhabtiisa ku nool raashinka marka lasoo dhigo gacantaydu xeedhaday ku wareegi jirtayoo marba meel baan ka darsan jiray rasuulku markuu arkay calayhi salaatu wasalaam uu odhan iska daa waa ilmo yare isagaa iska baran doona markuu weynaadee dan rasuulku isagoo ilmaha yar la hadlaayo wuxuu yidhi yaa ghulaam inankaaga yarow sami illaah marka koowaad raashinka intaanad bilaabin bismi illaahi de ma ku tababara carruurteenna de shaydaanka dhinaciisa kala soo gala oo la cuna qaar badan baa waxba raashin la deeqsin kari lahay oo dadka waaweyn markay la cunaan markiiba la arkaya saxankii u maran guntu ay caddahay waayo shaydaankiibaa dhinaciisa kaga jira oo ilmahan yaree bisinkaa la barin ayuu ku banaysanaya oo rasuulka oo raashin cunaya saxaabo kale ayla joogaan ayaa maalin inan yaroo orday soo xiimaysa inbaa xeedhada gacanta daf la tiri rasuulku uu ka qabtay calayhi salaatu wasalaam dabeetana wuxuu baray inay bismi illaahi tidhaahdo waxaanu saxaabada u sheegay shaydaanku raashinkaa meel kaleo usoo maro markuu waayey inuu doonayey inuu inanta yar ku banaysto oo inanta yar uu ka dhigta albaabkii xeedhada uu ka geli lahaa umar hadday bismi la-aan gacanta gelisayba shaydaankiina albaabku u furay isna gacanta ayuu gelinaya bismi illaahi dhe wa kul biyamiini midigtaada ku cid dadkii waaweynaa maanta loogu taagilaya aadaabta noocaasi odhanaya qaarkood marka xadiidkaa loo sheego oo maxaa ka macnaa tanna ilaahay baa abuuray tanna ilaahay baa abuuray waa runtaa laakiin ilaahay abuuray baa ku yihi taa midigta leedhaa ku cuno taa bilxi leedhaha ku cuni sidaad ilaahay ugu qirsan tahay inuu kuu abuuru kuu sameeyey sidaad u isticmaalaysana ilahay ugaga dambe oo ilaahay uga amar qaado subxaana watacaala midigta ku cun ayuu ihi rasuulku calayhi salaatu wasalaam waayo shaydaanka ayaa bidixda ku cuna wa kul mimaa yali raashinka dhinaca kusoo xigana ka cun oo gacantanaad xeedhada ku wareejinaysa iska daa inankaa yar bal sida talooyinka nabawiga ah u anficeene maa zaala tilka tucmatii mundu daka alyawm buuri qaabkaa inaan raashinka u cuno kamaan suulin maalintaa laga bilaabo maalintaa laga bilaabo bismi illaah ayaan odhan jiray midigtaan ku cuni jiray xaggay soo xigtana waan ka cuni jiray xadiidkiina waa loo aayey oo isaga laftiisiba xadiidkii sii wariyey oo iyada oo kun iyo afar boqol iyo soddon sanadood ay ka soo wareegeen maalintii xadiidkaa rasuulku inankaa yar uu ku yidhi waynagaa maanta halkaa hargeysa ku akriya oo sida dhaxalkaasi waxa weeyaan ilmaha yar looga dhaxlay balay marka ha yaraysanin ilmaha yar aadaabta wanaagsan aada u sheegayso sidaasoo kale aadaabu noom waa in caruurta la baro qaabka loo seexanayo adkaarta la akrinayo aadaabta waxa weeyaan guriga marka la gelayo maxaa la odhanaya marka laga baxayo maxaa la odhanaya hadday iyagoo xiimaya soo galaan guriga oo bismi illaahi aan ohan shaydaankina uu la soo galay ogow albaabka markay xidhayaan haddana bismi illaahi ku xidhin shaydaankina waa la soo gala hoyaasinkii horta waa xaasiliyey raashinkii markay usoo fadhiistaan haddana bismi illaahi odhan cashadiina waa xaasil iyaduna gurigaagibuu uhoyday kana casheeyey waana cadowgaagi waxaana sabab u noqday caruurtaadii oo tarbiyo fiican waxa weyaan aana tarbiyadayn ayaa sabab u noqotay aadaab ulistiidaan carruurta waa in la baro iminka carruurta waxaad arkaysaa iyagoo guriga hadday arkaan albaabka furan iska soo gelaya waa in la baro guri inaanay gelin ilaa horta ay weydiistaan cidda gurigaa leh inay u fasaxaan gelitaankiisa waa inuu garaaco ilmuhu marka la yidhaahdo waayo waa inaan odhan aniga maanta dadkii waaweynaa baa la soo taagan aniga markuu albaabka garaaco la yidhahdo waayo ninkii sidaas sameeyey rasuulku waaba canjilayba ana ana ana aniga aniga baad leedahay buri rasuulku alayh salatu wasalaam ana magacaaga sheeg markaad guri garaacdo laguna waayo waa hebel dho magacaaga sheeg dadka intaad salaanto marka salaanta laaga jawaabo magacaaga u sheeg intaa dabeedna waxaa tiraa ma soo galaa kuwa waxa weeyaan xataa shaqo guriga kale waxaa arkaysaa maanta ka saacadda biyaha qoraya iyo saacadda laydhkaka qoraya daf buu guriga iska soo odhanay war waa sidee waa inankii laydhkee buu leeyahy waa inankii biyaha qoraye inanka biyaha qoraya inanka laydhka qoraya miyaana shareecadu xukumin oo aadaabtan isagu ina ilaaliyo miyaan ahayn guriga miyaana dumar joogin rag la dhasho rag waxa weyaan u dhaxay oo ay tahay da inay ka astunaadaan raggan daf iskaga soo odhanaya ee iska soo gelaya xataa wuxuu ilaahay subxaana watacaala faray marka ay caruurtu qaan gaadhaan in waxa weeyaan aabbahood iyo hooyadood qolka u gaarkaa inaanay iska soo gelin waidaa balaga alatfaalu minkum alxuluma falyastaadin kama staadana aladiina min qabli manaa markay qaangaadhaan idan ha idin weydiistaan sida dadkii kale ka horreeyey baa loo faray inay idan idin weydiistaan oona guriga iska soo gelin waa gurigii hooyada waa inaan iska odhan iyo waa gurigii aabbaha marka aadaabta wanaagsan hadal wanaagga waa in carruurta lagu tarbiyadeeyo carruurteenna maanta in badan oo ka mida afku uu ka khariday haddaad magaalada dhex marto shaaricaad marto ama wadda aad marto cayo aanay dhagahaga kusoo duulahayn way yarta aabba la caayo hooyo la caayo aynu isweydiino cudurka maxaa sababu ah waxyaabaa sababta oo waxaa ka mida macnaa waa biicada mujtamaca iyo deegaanka ilmahan uu ku nool yahay ila caydan isagoo yaqaano muu soo dhalane ayuu waxaan ka dhaxay hooyadii baa laga yaabaa inay aabihii ka hor caydo waxaa laga yaabaa aabihii saas oo kale inuu ilmaha laftiisa ku idhaahdo hooyadii u caayo oo kelmadan ilmu shaarica uu ka leeyahay aabihii buu ka maqlayba ama hooyadii uu ka maqlay ama macalinkiisii baa laga yaabaa inuu ka maqlay ama dadkii kale ka waaweynaa way caruurtu de wax ukumay soo dhalane qaar ka waaweyn unbay ka dhaxleen kuwaasina kuwo kale unbay ka dhaxleen marka hadalka in la wanaajiyo oo caydan inay wax xun tahay caruurta la baro wey oo rasuulku wuxu uhi sibaabu lmuslimi fusuuq wa qitaaluhu kufrun waa in xadiidka caruurta la xifdisiiyo muslim in la caayaa waa faasiqnimo in lala dagaalamaana waa kufri rasuulkaa sidaa yidhi waa in caruurta lagu idhaahdo si caydan xun weliba hooyadood bay caaya oo cay bashica oo fool xun oo dhagahaagu waxa weeyaan aanay qaadi karin oo ku cuslaanaysa ayay ku caayaan carruurta iyaguna wayna maqlayaan in badanoo kamidi maanta waynala joogaan carruurta xaafadani waa inay taa ka faa'idaystaan cayb dambe waa inaan laydinku maqla soo xadiidka maqli maysaan sibaabu lmuslimi fusuuq wa qitaaluhu kufrun muslim in la caayo waa faasiqnimo in lala dagaalamaana waa maxay waa kufri hadalkaaga wanaaji oo inaan cayn lagu yaqaana waa inaan edabdarro lagu yaqaano inaanina waxa weyaan kaba sii daranba marka caruurteenna walaalayaal xuquuqdoodaan aynu ka soo baxno qudwana aynu unoqona in badan caruurtu way ku dayacan yihiin gaar ahaan xaafadaha isku rarankaa waxaa arkaysa caruur aada u yar yar oo waxa weyaan sanad jira ama ka yar oo shaarica lugeyniyoo kabala waxaa laga yaba inaan kabaloo waayin laakiin waa dayacayin waa xaqoodii baa meel lagaga dhacay oo boorkaa isku qasaayo ay caruurta yar in guriga lagu xareeyo ayay ahayd oo lagu xanaaneeyo ayay ahayd waxaad arkaysaa saas oo kale iyadoo waxbarashada caruurta aan lagula dadaalahay oo waalidku diyaarba uu isaga sii yahay inay saaqidiin noqdaan caruurtiisu le aniguba aniguba qartajecdaasaan kusoo karaye isnaa iska qardajeexe iska daa meel bu kasoo dhici doonaa la waa in caruurta lagula dadaalo waxa weyan waxbarashada iyo tarbiyadda wanaagsan darxumadana waa in laga ilaaliyo ilaahay subxana watacaala khayrkii wanaagga hayna waafajiyo dembigeenana ha dhaafo والله أعلم وحسب بالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا waxaa halkaasi noogu dhamaatay walaalayaal muxaadarada aada iyo aadka u qayimka ah ee uu sheekhu inoo soo jeedinayay ilaahay ajar iyo xasanaad ha ka siiyo miisaanka xasanaadkiisana ha ugu daro maalinta yowmalqiyaame waxaa daba walaalayaal aynu canjalada qaybta ka hadhay ku buuxin doonaa oo aynu kaga faa'iidaysan doonaa canjalad kale oo ciwaankeedu yahay xuquuqulwaalideyn xaqa waalidku ku leeyahay waladkiisa iyo ilmaha uu dhalay فليتفضل الشيخ مشكورا مأجورا الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهذه إلى يوم الدين سيدنا مغشين أنت إن شاء الله تعالى وحي كلمة كورا دون موضوع الواحد في حقوق الوالدين لبدوا الحق عن كل يمهين للمرأة إلى إلهي سبحانه وتعالى وكبيري darsigeennii horeba ciwaankiisu waa xuquuqu zawjayn waxaaynu tilmaannay ilaahay subxaana watacaala addoomihiisa iyo khalqigiisa inay xuquuq isu saaray kuna waajibiyey xuquuqdaasi inay ka soo baxaan oo ay gudaan xuquuqdaasi oo la gudi waayana ilaahay uu ku tilmaamay dulmi maalinta qiyaamo qofka laga xisaabin doono inagoo markaasi ka duulayna qowlka rasuulka calayhi salaatu wasalaam faacti kulla dii xaqin xaqa mid kasta oo xaq ilaahay uu siiye xaqiisa sii oo u gud waxaa insha allahu tacaala maanta aan wax ka tilmaami doonaa xuquuqda ilaahay uu siiyey labada waayo waalidka waxaa looga jeedaa dadka qofku uu ka farcan yahay waxaa soo gelaya aabihii yaa bihii ciddii uu kasii farcamay oo awowgii sidaasoo kale hooyada waxaa soo gelaya oo soo raacaya hooyooyinkii iyada lafteedu ay ka farcantay marka waalidka xaqan lehi maaha waalidka ku dhale oo qura waalidkaa waalidkii isaguna xaq buu kuu leeyahay labada waalid xaqoodu waa xaqa ku xiga xaqa ilaahay subxaana watacaala iyo xaqa rasuulka saa ogeed baa ilaahay subxaana watacaala wuxu uhi wacbudu llaha walaa tushrikuu bihi shaya wa bilwaalidayni ixsaana ilaahay caabuda shayna la wadaajinin oo shirkiga iska ilaaliya waaxsinu bilwaalidayni ixsaana labada waalidna wanaag kula dhaqma ilaahay subxaana watacaala xaqiisii markuu sheegay oo cibaadada baraxa tiran waxa uu ku xigsiye xaqa labada waalid ay leeyihiin oo in lagula dhaqmo wanaag وقال تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا rabbigaa waxa uu xukumay ilaahay ku abuuray ee ku rabeeyey inaanad caabudin isaga mooyaane cid kale ood ilaalisa tawxiidkood ku dadaasho in cibaadada ilaahay subxaana watacaala aad u barax tirtid wabilwaalidayni ixsaana mar labaadka rabbi subxaana watacaala waxa uu ku faray labadaada waalidna inaad ixsaan iyo wanaag aad kula dhaqanto ilaahay subxaana watacaala wuxuu ku tilmaamayaa ayadan xaaladda labada waalid ay ugu daran yihiin oo xaaladda ay gaboobaan awoodooda ay hoos u dhacdo ama midkoodba xaaladdaa haddii uu gaaro xaaladdaasi oo u baahan sabir fara badan inuu la yimaado ilmuhu si labadiisa waalid waxa weeyaan xaqooda uga soo baxo إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا وحيلا هؤلاء سبحانه هذه لبدا وعليد متكود أكتاد وكبار أما لبدا وزلت weyne hadday ku gaadhaan iyo gabow iyo taagdara iyo asaasa falaa taqul lahumaa ufin walaa tanharhumaa ilaahay wuxuu leeyahay subxaana watacaala ha ku odhanin ufin bimacnaa kuuma banaana inaad maqashiisho waalidka inay kaa maqlaan hadalka markaasi xun kiisa ugu fudud oo taafiifka ufin inaad tidhaahdo walaa tanharhumaa buu leeya rabbi subxaana oo macnaheedu yahay waalidkaaha dagaali faraha iyo gacmahana ha ku taagi taana macnaheedu waxa weeye afxaasha dadku ay sameeyaane xun ka ugu hooseeyo yaanay waalidkaa kaala kulmin waranay ka arki ilaahay subxaana watacaala wuxuu ka reebayaa ilmihii inuu waalidkii ku idhaahdo qowl qabiixa oo xun iyo inuu kula dhaqmo ficil xun ilaahay subxaana watacaala qowlka xun iyo ficilka xun markuu ka reebay amarahu bilqowli lxasani walficli lxasan waxa ilaahay uu faray inuu waalidkii kula hadlo qowl fiican waalidkiina uu ka arka dhaqan iyo ficil fiican waqul lahumaa qawla kariima hadal wanaagsan oo sharaf iyo qiimada kuna buu leeya rabbi subxaana watacaala qowlkaasi oo ah mid qabo oo uu la socdo inaad waalidkaasi aadaaba aad ula hadlayso oo aad weyneynaysid waalidka oo aanad iska kibrinahayn waktub lahumaa janaaxa dulli min araxma ficil wanaagsanna halka arkaan buu leeya rabbi subxaana watacaala waxaa ilaahay u xusuusinayaa ilmaha marka labadiisa waalid wanaaggaas uu kula dhaqmaayo in arrinkaas uu yahay arrin ay horu marsadeen oo isagoo yar ay usoo jeedeen har iyo habeen oo ay gaajoodeen si isagu u dhergo oo ay haraadeen si uu isagu u oonbaxo waqul rabbi irxamhumaa kamaa rabbayaani sagiira waalidkaa u ducee waxaa tidhaahda ilaahay u naxariiso sida ay i koriyo inay ii tarbiyadeeyeen anigoo yar oo awoodaydu markaasi ay daran tahay oo ay liidato haadihi ilaaya alkariima waxay xambaarsan tahay xuquuq fara badan oo labada waalid ay ku leeyihiin waladkood iyo ilmahooda saxaabadu ridwaan ullahi calayhim waxay ahaayeen aayaadka qur-aanka ahi marka ay soo degaan kuwa dhaqangeliye bal waxaynu soo qaadanaynaa hal tusaale oo dhaco waktigii saxaabada oo ina tusinaayo sida aayaddaasi ay u dhaqangeliyeen wuxuu leeyahay ninka la idhaahdo abu mura mawla umihani binti abi talib anahu rakiba maca abi hurayra ilaa ardihi bilcaqiiqa waxaa raacay buri abu hurayra radia allahu canhu waxaan u raacay abu hurayra dhulkii uu ku lahaa waadi lcaqiiq togaa caqiiq la ydhaao faidaa dakala ardahu saaxa biaclaa sawti abu hurayra wuxuu aha markuu galo beertiisaasi mid codkiisa u dheer ku dhawaaqa isagoo le calayki asalaam waraxmat ullaahi wabarakaatuhu yaa ummataa ilaahay nabadgelyadiisa iyo naxariistiisa iyo barakadiisu dushaada ha ahaato hooyo oo hooyadii oo halkaasu degan hadalkaas fiican buu hooyadii ku bilaabi jiray muu oran jirin eeyaaha iska waran habartaadu sidee baa tahay wuxuu odhan jiray calayka asalaam waraxmat ullaahi wabarakaatuhu yaa ummata iyaguna waxay ahayd hooyo baariyada saas oo kale waxay odhan jirtay wacalayka asalaam waraxmat ullaahi wabarakaatuh adigana inankaygiyow nabadgel iyo naxariis iyo baraka dushaada aaca sidaasi ayaa waalidka iyo waladka wanaagsani hadal wanaagsan ay isu weydaarsadaan wuxuu odhan jiray abu hurayra mar labaad raximaki illaahu kamaa rabbaytanii sagiira hooyo ilaahay ku naxariisasa ad iisoo korisa anigooya oo ad iisoo tarbiyadaysa oo heerkaa iisoo gaadhsiisay fataqulu ya bunaya waanta fajazaaka allahu khayra waradiya canka kamaa barartanii kabiira waxay odhan jirtay abu hurayra hooyadii adigana inankaaga inankaygow ilaahay khayr ha kugu abaalmariyo ilaahayna ha kaa raalli noqdo sida aad wanaag iyo samafal igu samaysay adiga oo weyn oo aad uga abaal gudday wanaagii aan kuu qabtay xadiidka imaam albukhaari baa warinaya fi ladab almufrad wa saxaxahu alcalaamatu alalbaniyu raximah llah waxa una tusinaya xadiidkani dhaqanka wanaagsana looga baahan yahay waladku inuu kula dhaqmo waalidkiisa dhaqanka wanaagsana looga baahan yahay waalidku inuu kula dhaqmo caruurtiisa mid waliba ka kale hadal wanaagsan inuu kula hadlo mid waliba ka kale inuu u duceeyo mid waliba ka kale inuu u mahadnaqo abu hurayra radia allahu canhu waxa uu odhan jiray allahuma اkfir liabi hurayra waliumihi waliman istakfara liabi hurayrata waliummihi ilaahay ou abu hurayre u dembi dhaaf abu hurayre hooyadiina u dembi dhaaf abu hurayre iyo hooyadii cidda ilaahay dembi dhaaf u weydiisana u dembi dhaaf sida awgeed baa ragga qaarkood waxay odhan jireen abu hurayra radia allahu canhu ayaanu u ducaynaynaa isaga iyo hooyadii si ducadiisu ay noo soo gaadho waayo wuxuu yihi cidda ilaahay dembi dhaaf noo weydiisa ilaahay u dembi dhaaf ilaahay subxaana watacaala in fara badan waxa uu xidhiidhiyaa fi lqur'aani alkariim cibaadadiisa iyo keliyeyntiisa iyo samafalka labada waalid ay xaq u leeyihiin waxaa la isweydiin karaa labada arrimood ilaahay subxaana watacaala muxuu xidhiidhiyaa ilaahay subxaana watacaala labada arrimood wuxuu u xidhiidhiyaa ilaahay waa kii khaaliqa ahaa ee dadka abuuray waana ka dadka arsaaqa sida awgeed isagoo qura ayaa cibaado xaqu leh labada waalidna iyaga ayaa sabab u ah qofka jiritaankiisa iyaguu ilaahay ka beeray fayastaxiqaani alixsaan in loo samafalo ayaa markaa mutaysteen ilaahay subxaana watacaala waa ka addoomaha u nicmeeyey nicam fara badan iyo khayraad aan la soo koobi karin sidaa awgeed ilaahay waxa u mutaystay in loo mahadnaqo sidaasoo kale labada waalid ilmaha waxa ay u qabtaan wax allaala wuxuu u baahan yahay cunitaan iyo cabitaan hu iyo markaasi meel la galo iyo hoy sidaa awgeed iyaguna waxay mutaysteen in loo mahadnaqo ilaahay subxaana watacaala dabadi ilaahay waa rabu nnaas alladii yurabbiihim calaa manhajih ilaahay waa ka dadka tarbiyadeeya oo dariiqa toosan ku toosiya sidaa awdeed ilaahay waxa u mutaystay weyneyn waxa u mutaystay in la jeclaado labada waalidna ilmuhu isagoo yar bay koriyaan sidaa awdeed waxay mutaysteen inaan la iska kibrin oo la weyneeyo oo la sharfo hadal latifan in lagula hadlo ficil wanaagsanna lagula dhaqmo u fiirsa qowlka rabbi subxaana wa tacaala wawasayna alinsaana biwaalidayh xamalathu umuhu wahnan calaa wahn wafisaaluhu fii caamayn an ishkur lii waliwaalidayk ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu leeyahay insaankii waxaanu u dardaaranay waanu kula ballanay waanu ka dhignay dardaaran agtiisa yaalla lana weydiin doono maalinta qiyaame ma xifdiyo ma ilaaliyey mise waa u dayacay waxaanu u dardaaranay biwaalidayn labadiisa waalid inuu sanfalo waxaanu ku nidhi buu leeya rabbi subxaana wa tacaala ishkur lii ilaahay baa le ii mahadnaq addoonkiyo mahadnaqaas waxa uu ku imanayaa addoonku ilaahay subxaana wa tacaala cibaadadiisa leeyahayd inuu la yimaado oo ilaahay xuquuqdiisa uu gudo ilaahay nicmadiisana aan uu kaalmayso macsiyadiisa waliwaalidayka buu ilaahay subxaana wa tacaala leeyahy labadaada waalidna iyagana u mahadnaq mahadnaqaas waxa uu noqonayaa inuu ilmihii waalidkii u samafalo oo uu kula hadlo hadal qabow iyo kalaam latifan iyo ficil qurux badan oo ay ka muuqato kibir la-aan iyo isdhuldhig inuu labada waalid sharfo oo u weyneeyo oo uu ka ilaaliyo wax allaale iyo wixii ay ka xumaanayaan ee hadala ama ficila ilaahay subxaana wa tacaala waxa uu leeyahay insaanka dardaarankaasaan siinay waxaanaanu weliba u waranay ilaya almasiir in xagga ilaahay la noqon doono oo waxaanu ku nidhi amaradaasa lagu siiyey xagga ilaahayna waad u noqonaysa ilaahay waa kuu dardaarmay xuquuqdaana kuu kalifay ilaahay waa ku weydiin doonaa markaad xaggiisa u noqotid ma kasoo baxday mise waa dayacda haddaad kasoo baxday abaalmarin fiican baad heli haddaad dayacdayna ciqaab daran ayaad la kulmi doontaa ilaahay waxa uu tilmaamayaa labada waalid sababta loogu sabafalayo xaqa intaa leeg maxay ku yeesheen hooyada ayaa ilaahay si gaara uga hadlay oo waxa ilaahay uu leeyahay xamalathu umuhu wahnan calaa wahn ilmaha hooyadii ayaa qaaday iyadoo markaa kitaab darro iyo awood darro ku sugan culays iyo mashaqo kala dambaysana kala kulantay arrinkaa ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu tilmaamayaa maalmaha ilmuhu waa caloosha galo laga bilaabo in markaa hooyada culayskeeda iyo dhibkeedu halkaa uu ka bilaabmayo xanuun baa ku xiga dacfi iyo taabdaraa ku xigta culays ilmaha ka saaran baa ku xiga xaalkeeda oo isbedelaa ku xiga intaasoo dhan soo dhaaf umushu culayskii iyo xanuunkii ay lahayd baa ku xiga waxaa intaasi ku xiga wafisaaluhu fii caamayn laba sanadood oo dhamaystiran bay inta badan muujinaysa markaasuu laga kaga jiraa ilmihii yara dhabteeda ayaa weyl u ah iyada ayaa markaasi suuli u ah iyada ayaa dugsi u ah iyada ayaa usoo jeeda hooyadii iyada ayaa markaasi dhibkiis oo dhan dhabarka u ridatay taasaa sababtay in xaqeedu uu weynaado sidaa awgeed rasuulka calayhi salaatu wasalaam waxa u yimid nin wuxuu uhi man axaqu nnaasi bixusni saxaabati dadka inaan walaa wanaag kula dhaqmo keebaa u mudan oo ugu xaq badan qaala calayhi salaatu wasalaam ummuk rasuulku wuxuu ihi hooyada qaala uma man kadibna yaa ku xiga qaala ummuk haddana waa hooyada qaala uma man haddana yaa hooyada ku xiga qaala umu mar saddexaadkana waa hooyadaa buuhi rasuulku calayhi salaatu wasalaam qaala uma man mar afraadkii buuhi yaa hooyada ku xiga qaala abu aabbahabaa ku xiga buui muttafaqun calayh hada alxadiisu waxauna tusinayaa xaqa hooyada inuu ka wenyahay xaqa aabbaha waayo dhibka hooyadu ilmaha ay la soo marto ayaa ka fara badan ka aabbahu ula soo maro waa talabaadee hooyadu marka la eego dumarnimadeeda way ka taab daran tahay aabbaha aabbaha hawshiisu waxaa laga yaabaa inay u badnaato inuu ilmaha nafaqo iyo biil u raadiyo hase ahaatee hawsha intii kale hooyaday saaran tahay labada waayo xaqoodu u weyn yahay ilmahana inuu gudaa waa adag tahay oo xaaqii uu ka soo baxay abu hurayra wuxuu leeyahy radia allahu canhu waardaa qaala rasuulu اllahi salى allahu alayhi wasalam laa yajzi waladun waalida ilma waalidkii inuu abaalkiisii ka soo baxaa suurtagal maaha inkastoo wanaag uu u sameeyo inkastuu wanaag kula dhaqmuu xumaanta ka ilaaliyo ilaa an yajidahu mamluuka inuu helo isagoo addoona mooye oo dad ay haystaan oo dad addoon u ah fayashtariyahu fayactiqah oo dadkaa intuu kasoo iibsado dabeeta saas uu ku xoreeyo rawaahu muslim markaasi ayuunbaa laga yaabaa ilmuhu xaqii waalidka inuu guday waalidkii oo addoon oo la addoonsanaya ayuu helay dadkii addoonka u ahaa ayuu ka soo furtay dabeetana sidaasi ayaa waalidkii uu ku xorooday bal u fiirso qisadan la yaabka badan ee tusinaysa saxaabadu sida ay u yaqaaneen xaqa waalidka weynidiisa iyo sida aan loo gudi karin inkastoo waalidka loo samafalo dhib kasta lamaaro wuxuu leeyahay abu burda ibn abi muusa annahu shahida bna cumar waxaa la kulmay buu hi cabdallaahi bna cumar ibn lkhataab warajulu yamaniyun yaquufu bilbayt iyadoo nin reer yamanina kacbada uu ku dawaafayo wa xamala ummahu waraa'a dahri isagoo hooyadiina dhabarkiisa ku xambaartay waa hooyadii oo taag daraysay awoodu mahaysa ay ku socotay ku dawaafto dhabarka ayaa u risay marka isaga ayaa uru noqday waxaa markaasi uu lahaa ninkaasi isagoo gabyaya inii lahaa baciiruha almudallalu in udcirat rikaabuhaa lam udcari aniga ayaa hayinkeedii hooyadii hayinkeedii aniga ayaa sidee markaasi xambaarsanaa haddii markaa awrta la fuushan yahay ay diddo oo dadkii fuushana ay daadiso aniga in kastoo markaasi argagaxa la kulmo iyo waxaan ka baqdo hooyada tuuri maaya bu heerkaasi ayaa markaas samafalkii hooyaduu ka gaaray ninkaasi ayaa waxa uu ku yidhi cabdullaahi ibni cumar ya bna cumar ataraanii jazaytuha cabdillaahi ibni cumar oo ma u aragtaa hooyadayda awrka aan u noqdaan dhawarka ku sido inaan alaad mariyo xaqeedii aan ka soo baxay ma u aragtaa qaala cabdullaahi ibni cumar radia allahu canhu laa maya buu adigoo awra oo hayino ah oo dhawarka ku sida oo la dawaafaya haddana inaad abaalkeedii gudowmaa